aan ku bilowna ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa mar kale shir jaraa'id oo uu qabtay oo toos looga daawanayay muuqaalbaahiyaasha caalamka badidood waxa uu sheegay in dhammaan gudaha england la saaray bandow buuxda iyada oo dadkana la faray in ay guryaha joogaan arrintan ayaa imaanaysa iyadoo faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban uu xaraga goostay wararkii u dambeeyey waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
fariinta uu ra-iisul wasaaraha britain sheegay may ahayn mid dadka ka cusub bandooda dad badan ayaa sidoo kale filayey laakiin may ahayn fariin lagu farxo khaatiyaan ayay dadku taagnaa sagaalkii bilood ee u dambeeyey laakiin mandaqada england bandoo kale oo buuxda ayaa la saaray waa maxay sharciyada bandoodani dadku shan arrimood oo keliya ayay dibadda ugu bixi karaan waa inay shaqo tagayaan haddii aanay guryaha ka shaqayn karin adeeg aan laga maarmayn oo keliya ayaa dadka u bixi karaa hal mar ayay maalintii jimicsan karaan dadku shaqaalaha daryeelka siiyo waayeelka waa la ogol yahay inay u tagaan ballan cusbitaal oo ay ka mid tahay in qofka laga baadhaya xanuunka covid sagaal iyo toban waa la ogol yahay haddii qof gurigiisa lagu weeraro dibadda ayuu u bixi karaa intaasi wixii dheer waa guriga joog ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inay xaaladdu meel xun marayso laakiin waxa uu dadka ugu beerqaboojiyey in tallaalkii oo socda dhowaan uu muuqan doono nal ama laydh mustaqbal wanaagsan ifin doona dhammaan dugsiyada waa la xidhayaa imtixaanada badankoodana waxaa la qaadanayaa xilliga kulaylaha mandaqada scotland iyaduna bando ayay soo saartay welashkuna waa ay ku xigeen waqooyiga ireland wadatashi ayaa ka socda hay-adda caafimaadka ee britain waxay ka digtay in ay ka cabsi qabaan inay la tacaali kari weydo dadka xanuunku soo rito dr saahid cabdinuur waa dhakhtar soomaaliyeed oo degan london culayska ku iman kara cusbitaalada ayuu iiga warramay arrinka koobaad waxa weeyaan adeegyadii degdeg ahayd oo cusbitaalku bixin jira hoos u dhacaya xooga waxa la saaray covid nineteenka xanuunadii kalena iyaga laftigooda iyadoo aan la dayacayn laakiin haddana hoos u dhac baa ku imanaya adeegoodii xanuunadii degdeg aha ama wadna xanuunkii ama xanuunadii faaliga aha iyo xanuunadii lamidka ahaa sidii degdeg ahay beriga hore lagu awoodi lagu adeegi jiray dadan lagu adeegi maayo waayo cisbitaalka culays badan baa saaran qodobka labaad oo ah in dadkii kansarka qabayey dadkii qalitaanada lahaaye dadkii kale ee macaanka lahaaye ballamaha lahaa ee waqti xaadirkan ballamahoodu joogeen in dib loo dhigo oo lawada kansal gareeyo dadkaasna xaaladooda caafimaad dhib baa kaga imanaysaa dib u dhiga badan ee hadda dib loo dhigay qodobka saddexaad oo ah haddii xaaladdu sidan kusii socoto in la waayo sariira dadka la kala dhigo carigan ingiriiska dhowaanna haddii sidaa kusii socdo sariiraha la waayayaa hadda waxaa heyga la geliyey cisbitaaladii bishii saddexaad loola dhisay ee loo dhisay koofirka sida ninta geliya cisbitaaladii lamidka ahaa ee koofirka gaarka u ahaaba heyga la geliyey si uu cisbitaalada hadda magaalada london iyo dalka ingiriiskaba culayska looga qaado isniintii shalay waxaa la diiwaan geliyey konton kun oo kiisoo cusub tiraduna maalinba maalinta ka dambaysa way sii kordhaysaa xanuunka nuqulkiisa cusub oo boqolkiiba toddobaatan noocii hore ka faafis badan ayaana xaaladda halkaasi gaadhsiiyey dadka laftooda in aanay si fiican u raacaynin shuruucda ay dowladdu dhigtay ayaa lagu canaantay dalalka jarmalka iyo holland ayaa tobaneeyo qof oo ingiriiska u dhashay dalalkooda inay galaan diiray sababo la xidhiidha xanuunka sagaal iyo toban in dalal kale oo badan ay mamnuucaan in britain looga dhoofana maaha wax lala yaabi doono cabdixaafid cawil ismaaciil v o a London